waxay leeyihiin waxaan isku haynaa nabaajiyi iyo waxaasaan isku haynaa bay leeyihiin waad garan kartaa dadku haddaynan nabaajida iyo waxay isku hayaan haddaynan ku salaysnayn jeedo fiican leh mar kastaba markaad maalin kastaba waxaad ku dhammaanaysaa inaad hadda maalin kastaba waxaan macquul ahan aada sheegato ama aad muxuu ahaa dalkaa ku dhibaatayso ama ase ayaga laftooda dhexdooda isku isku dhibaateeyaan sababta waxa weeye ma fiicna dulmiga iyo iyo dhibaateynta muxuu ahaa wadankaaga inaad ka qayb qaadato marka ma ahan inay muxuu ahaay ka u sameynayaan dawladda ama iyaga laftooda dalkooda ama dadkooda ay u dadaalhayaan laakiin waa wax dangooniya iyo mabda mataqaana marin halaabina ku socda saas daraadeed baana muxuu ahaa u kala qaybsamayaan urur kasta waan xaq ku dhisnaynan ku dhisan dulmina waxa u dambeeysa dul aakhirkiisa burbur iyo iska horimaad iyo ninba ninka kaleeto inuu muxuu ahaase dilo ayay dhaxal siinaysaa arrimaha la xiriira haddii alqaacidada soomaaliya ay isku xuubsiibto isis inay tahay arrin dhib badan oo maaragtay khatar kale soomaaliya ku ah maxaad uga jawaabaysaa waa arrintaas iyada arrin mataqaana annaka hadda inay hadda qola wax sheegato wax noo cusub ma ahan waxayna u taallaa arrintaas shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed bay u taallaa ummadda soomaaliyeedna ma ay yeelayso in ay noqoto wadankooda uu noqdo meel lagu tijaabiyo ururada mataqaana ama argagixiso ha noqdeen ama nabaddiid ha noqdeen ama waxay doonaan ha noqdeena ma ay noqonayso meel dalkooda lagu tijaabiyo shacabka soomaaliyeedna iyo dowladda soomaaliyeedna diyaar bay u yihiin wixii arrimahaas iyo wax lamida wata in ay ka hortagaan iskana caabiyaan waddankayagana uma ogolaanayna inay dad banaanka ka yimid ama rooyin banaanka ka yimid inuu noqdo mid lagu tijaabiyo uma ogolaanayno shacabka iyo dowladduna diyaar bay u yihiin waa gartay laakiin marka la eego al-shabaab waxaad moodaa inay idinku daba dheeraatay meelo fara badan oo soomaaliya ayay weli ku harsan yihiin oo haddii la eego gobollada shabeellooyinka oo kale waa ay joogaan meelo fara badan oo jibbooyinka waa ay ku sugan yihiin maxaa ka hortaagan ay kula tahay ciidanka dowladda soomaaliya inay ka guulaystaan kooxda al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidanka ciidamada qalabka sida way ka guulaysteen waxa u dhimanna waa ka geel waa ka guulaysan doonaan haddii aada laydmo waad ogsoon tahay adduunka ama markii dal ay dhibka soo gaaray soomaaliya oo kale soo gaaro waktiba ayay qaadataa in muxuu ahaa lagu soo celiyo nidaamkii adduunka ah sharciga iyo qof walbaba sharciga inuu dhowro wakti bay qaadataa laakiin saad ogsoon tahay adigana aad iyo aad xoogaal uga tahay waxa weeye waxyaaba badan baa laga qabtay arrimahaas iyaga ah ama ha noqoto nimanka hadda aad ka sharqaminayso ama ha noqoto dad laftooda iska qaswadayaala oo aan jeclayn nabadda waxaa kaleeto wax weyn iyadana laga qabt laga qabtay lagana qaban doona haddii aan ledmo dadkii muxuu ahaaso dhibaatada u geysan ee burcadbadeeda ahaa oo hadda iyagu laftigooda dantooda gatay inay meeshii wax ay burcadbadayn lahaayeen inay kalluumaysigooda iyo shaqadooda iyo wadankooda iyo baddooda ay ka shaqaysaan iyagoon dhibaata gaarin sidaan sidoo kalena waxa weeye dhalinyaradan xagga dhulka dhibaatada ka samaynaysa iyaduna waxay ku dambayn doonaan inay noqdaan ama kuwo wadankooda usoo ka ka ka muxuu ahaa ka fogaada dhibaatada dhibaatooyinka ay sameynaya oo dantooda garta ama waxay noqon doonaa mid dadka shacabka soomaaliya dowladda soomaaliyedna iska qaban doonta qofku wuu dhuudhuuman karaa wuuna dhuumanaya intuu dhuuman karo qofku laakiin maalin maalmaha kamid a waxay noqonaysaa in laga lagaga muxuu ahaato awood roonaado dulmiga uu ku socdo